waxaan nahay degmada bohol fayf tuulada degan baan nahay subaxa saakay inta saddex bilood laga joogo waan biyolac nahay biyola'aan baan nahay ilmahabaa biyola'aan nooga baktin rabaan umalihiibaa biyola'aan nooga baktin rabaan dhibaato oon oo aad u badan baana haysata waxaan codsanaynaa dowladda indho naxariisle in nagula soo fiiriya hay-adaha indho naxariisle in nagula soo fiiriya biyo nalala soo gaara waa anoo jooga boolfayf waxaan ka hadlayaa boolfayf waxaan ka cabanayaa oon jiro iyo dhibaatooyin na soo fool saareen motoorka ayaa naga hadlaysan muddo saddex bilood eh muxuuna ka hallaabay banka meelo badan ayaan codsi u dirsanne wax jawaabna weli maanan helin waxaan codsanaynaa dad dhibaataysan oon ooman baa nahay nolosha koowaad waa biyo waaga hadduu kuu baryo waxaad ku kici lehed ood ku dhaqaaqi lehed waa biyo saaka salaaddii ilmeheenna saan oga soo dhaqaaqnay waxbarasho inay aadeen in kale war uma hayno aan codsanaynaa dowladda aan ka codsanaynaa hadday cownti tahay iyo hadday dowladda kore tahaba in nala soo gaaro dad ooman baa nahay oo dhibaataysan magacayga waxaa la yidhaahdaa haaruun maxamed daaqow waxaan ka tirsanahay cagardheeree duqoyda reefaafi intii bil ku dhowaadba bil inaanan ooman nahay oo matoorkii uu naga hallawsan yahay haddii uu matoorkii naga hallaabe qayli meel walba waa gaarsiinay koontig waa gaarsiinay meel kasta hay-adaha u n iyo meel walba waa gaarsiinay arrinta iid ahayd dhibaatadeeda waa ka bixi la'nahay dadkii iyo duunyadiiba haddii waxa qaxootigaan biyo u doonanaa oo bilcaanta iyo qaxootiga ay caag u qaataa qaxootigaa biyo loo doonaa qaxootigiina asaaba ooman oo oon ka baxaynin markii dawladda la dhisaayo dadka kenya baan ka mid nahay markay dhibaatana qabatona haddii waxaan nahay ma kasayno wax badan baan cabanne gaarsiinay dawladda ma koontig ha noqoto meel walba aan gaarsiinay wax jawaab iyo wax taloon haynona ma jiro waxaan baaq ooga diraynaa dawladda sare koontiga hay-adaha ayaan baaq ooga diraynaa maadaama aan nahay xagardheere location in dhibaato oone ayna haysato motoorkeenna inuu bamka ka gubtay muddo saddex biloodna uu hallaawsan yahay meel kastana inaan gaarsiinay oon koontiga inaan gaarsiinay qolada wota aan gaarsiinay ninka koontiga u saaxiil saaran wota aan koontiga in chief of saga inaan gaarsiino na yidhaahda gaariga iibsa gaariga waa nila soo dirayaa lacagtiisa ama labaxa iyo shaqaalana ma haya shaqaala meelaha ka raadsada u badan biyo la'aan iyo hilmaan fara badan oon ka tabanahayno dawladda countiga dhibaatooyinkaas waxaa ka kow ah oon ka soo bilaabay horta tan hadda aan taaganno kama bilaabay aniga waxaan ka soo bilaabay kaambacoos meesha la dhaho kaambacoos way dayacanta annagana noo dayacanta annagaana iska leh dawladda countigana way ogta in lagu soo wareejiyey boolfaash meesha la dhaho gacantaanada waxay ku jirtaan u malaynay sanad iyo wax la socdo annaga dawlad ma nihin oo mishaar bixina dad shaqaalaha joogaa shaqaalahaasaan mishaar siina annagan boolfayf degan ee dhibaataysana arkaysiin dawladda waxaan rabnaa ninkaan la hadlahayna weliba aan rabo inaan qaas u cabiro waxaa weye ninka masaajid haddaad dabacdo inaad aaddo imaamka kuga hormaraa kuu tujiyaa ninkaan la hadlayno hortaak waa cali bunow cali bunow qorane waxaan leenahay maalintii meeshan aad imaanaysay waxaad doonanaysay dan adi ku hayso dantii boholfayf way kuu fulisay maantana waxay diyaar u ahayd weliba inay kuu fuliso laakiin duruufaha jiraan oo adina aad wax kaga qabanay lacda darteed yaan u malaynay inaad dhibacyo badan kaaga dhici doonaan oo wax kuwayni doonto shantii sanoo soo dhammaatay gafana cali bunow shalayna waan ku dooranay maantana weliba ciddi reer guuleed oo meeshan degan ninety barcent meeshan degan deegaan u ah waxay diyaar u ahayd inay adig ku saboodgarayso lakiin waxaa isweydiin leh shaqaalihii aad qorayso dhowrka ku nahaa hal qof baan kuleen laba qof brojedyadii iyo qandaraasihii la bixinaayena mashruucan maxay aheedoo walbank true walbank oo countiga soo maray yaan ceel la dura kuleenahay ceel la dura soolor la saaray bamhouse loo dhise oo laakiinse incomplete sababta incomplete uu ku yahayna waxaan filayaa un anay personally in maadaama qandaraasleydi ay lacagihii sidii loogu talagalay u waynayeen oosan sidii aysan u helaynin in uu sugaayo ninka contractaha ah in lacagta uu helo